Magaalada Boorame ee xarunta gobolka u dal ayaa laga bilaabay ololaha diwaangelinta gaadiidka. Diwaangelinta gaadiidkan ayaa waxa ay door muhiim ah ka qaadan doontaa aqoonsiga iyo habsami u socodka shaqada gaadiidleyda gobolka u dal. Isku duwaha wasaaradda gaadiidka gobolka u dal kulmiye Maxamed Cusmaan ayaa ka warbixiyay ololahan.
marka koowaad waxaa mahad leh wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidaadka oo wareegtadiisa na soo gaadhay aanan dhaqan gelinay gobolka oo dhanna diwaangelinta ay ka socoto si taloodkii lanoo aasteeyey si habsami leh u socdo maanta waxaan kormeer ku soo marnay shaqaalaha gaadiidka dowladda soo diwaangelinayay siday howlahooga u wadaan wasaaradaha la diwaangeliya haddii aan sheego wasaaradda caafimaadka wasaaradda maaliyadda wasaaradda waxbarashada wasaaradda deegaanka run ahaantii si habsami leh ayay shaqadii diwaangelinta gaadiidka dowladdu gobolka hawdal uga socotaa waxaanan ku boorinayaa shaqaalaha diwaangelinta gaadiidka wada inay shaqada sii wadaan waa markii ugu horreysay taariikhda inta abid somalilan ay jirto waa markii ugu horreysay gaadiidka dowladdu ay buugaag yeelanayaan aad iyo aad mahaddaasoo dhanna waxa iska leh xukuumadda cusub gaar ahaan waxaa khaas u leh wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka cabdicismaan ibraahim nuur afgaab wasiirka waxaan leenahay wareegtadaadii wasiir waan dhaqan gelinay gobolkii diwaangelintu si fiican ba uga socotaa howluhu si habsami loo socdaan Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb galay ololahan ayaa bogaadiyey wasaaradda gaadiidka maamulka Somaliland.
Mad- marka labaad madaxda hirgelisay ee bilowday ee hawshan muddada la sugayey oo ah diiwaangelinta gaadiidka iyo ee, gaadiidka dowladda iyo buuggooga oo muhiima oo macluumaad fara badan oo laga soo sheekeeyey leh faa'iido bu- weynna u leh qaranka iyo amniga iyo xag kastaba ee, ciddii markaa fulisay oo madaxda dowladdu ugu horeyso madaxweyne ilaa madaxweyne ku-xigeen ilaa wasiirka wasaaradda gaadiidka ee bisha labaatankeegii annaga nagu soo gaadhay ee, wareegtadu waanu sidanu fulinaynaa madaxdii iga horreysay baana soo gabagabaysay waananu u idmannahay waxaan u mahadnaqayaa shaqaalaha oo si dardar leh u galay oo maanta wasaaraddii afar wasaaradood sida eh, is- gudoomiyuhu soo sheegay aan soo gabagabaynay wasaaradaha dambana aan ka howlgeli doonno haddii ilaahay nafta inoo daayo ku soo dhowaada xafiiskii cashuuraha beriga ee gobolka awdal idinkoo u socda kormeerka iyo derdergelinta samaynta gaadiidka dowladda ee buugga idinkoo u socda ku soo dhowaada baani leenahay waani soo dhowaynaynaa waanani la shaqaynaynaa waanayni garab taagannahay Diwaangelinta laga bilaabay gobolka u dal ayaa socon doonta ilaa iyo laba isbuuc taasi oo lagu diwaangelin doono gaadiidleyda ka howlgala gobolkaasi.